baarlamaanka kenya ayaa su-aalo la xiriira kalsoonisiinta weydiinaya xubnaha golaha wasiirada cusub ee xukuumaddu uu dhowaan soo magacaabay madaxweyne william ruuto dadka kenyaanka ah ayaa rajo ka qaba in dowladda cusub ee ruuto ay wax ka qaban doonto caqabadaha sare u kaca qiimaha maciishada qutul daruuriga halkaas taas oo kacsan ganacsatada soomaalida ee suuqa isli ayaa ka mid ah dadka rajada ka qaba in dowladdan cusub ay noqoto mid wax ka qabata caqabadihii ay horey ugala kulmi jireen dowladihii hore ee kenya warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
su-aalahan ay xildhibaanada baarlamaanka dowladda kenya ay weydiinayaan golaha cusub ee wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweyne william ruuto ayaa ah kuwo turxaan bixin ah tilaabadani ayaana ka mid ah hanaanka loo maro marka uu madaxweynaha uu soo magacaabo golaha xukuumaddiisa si codka kalsoonida ay u siiyaan xildhibaanada baarlamaanka kenya su-aalaha ay guddiga turxaan bixinta baarlamaanka kenya ay weydiinayaan golaha wasiirada cusub waxaa ka mid a tirada ay dhan tahay hantidooda iyo qorshaha uu wasiir kasto uu ku doonayo inuu wax uga qabto wasaaradda loo magacaabay dadweynaha oo su-aalaha turxaan bixinta si toosa ugala socday warbaahinta gudaha ayaa rajo ka qaba in dowladda madaxweyne ruuto ay wax ka qabato dhibaatooyinka sare u kaca qiimaha maciishada waddanka oo ay kenyaanku ay waayadii ugu dambeeyey aada uga cabanayeen dadkaasi sida dhow ola socday su-aalaha turxaan bixinta ee wasiirada cusub la weydiinayay waxaa ka mid a ganacsatada soomaalida ee suuqa isli kuwaasoo qaba in dowladdan ay meesha ka saari doonto hay-adihii iyo hanaankii ay dhibka ku qabeen ganacsatada suuqa isli cumar ibraahim xuseen waa xogayaha guddiga ganacsatada suuqa isli waxaan leenahay horta dowladdu waa dowlad wanaagsan waana soo dhoweyneynaa waxaan rajayneynaa waxyaalo badan inay iska bedeli doonaan sida maarta waxaa la dhihi jiray dadka maarta annaga waxaana saameyn jiray ganacsato iska ganacsanaya in maarta oo dad waxyaalo dembi aan jirin in lagu qabto oo qaar la wayni jiray waxyaalahaas dhan inay dhammaan doonaan aan rajayneynaa dowladdana waa waxay tiri waxaas waa la baabi'in doonaa rajadaas waa ka leenahay ganacsi oo xur ah inaan ku ganacsanno dowladda waa noo ballan qaaday waxaan leenahay manifestoga ay ka mid ahayd inaan kenyaanka kale aan la simannahay xuquuqdii kenyaanka kale uu leeyahay aan leenahay ganacsiga annaga uu xor u yahay aan u xor u nahay wax kastana aan maarata ka ganacsan karno oo sharciga waafaqsan dowladdana shuruucdeeda u hogaansanno constitutionka wuxuu qoray canshuur in la bixiyo nidaamkeeda aan u hogaansanno rajo fiican aan ka leenahay dadka la magacaabeynaya dowladda madaxweyne ruuto waxaan leenahay waa dad badanaa la magacaabay soomaali ah waxaan leenahay dadkaasna hambalyaan leenahay guddiga ganacsi haddaan nahay dadka waxaan leenahay shaqo badan xiriirkii dowladda inuu sii wanaagsanaanay soomaalida badanoo la magacaabeynaya shaqadooda inay kasoo bixi doonaan ay u noqon doonaan maarata dad shaqadooda lagu aamini kara khaasatan shaqooyinka soomaalida loo dhiibay shaqada amniga u badan marka dadkii lalahaa amniga iyo waxeeda amniga looga cabsa soomaalida saas waay saas waay yacnaha barbagaan aan jirin badan laga bixin jiray haddii amniga lagu aaminay marka waxaan dhihi karaa soomaali waa dad shaqadooda kasoo bixi karo lagu aamini karo howlkar ah yan shaqadooda si wanaagsan u gudanaya aamin ah soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa soomaaliya ka yimid ayaa markii hore caqabadaha ay ka sheegan jireen waxaa ka mid ah inaysan heli karin adeegyada ay dowladda kenya ay uga baahan yihiin gaar ahaana sida warqadaha dembi baarista booliiska iyo adeegyada kale ee xafiisyada dowladda maxamed ismaaciil ayaa sheegaya in marka loo fiiriyo xilalka sarsare ee ay mas-uuliyiinta soomaalidu ay ka qabteen dowladda william ruuto ay fududeyn karaan sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha ay ka sheeganayaan soomaalida kenya soomaalida qaas ahaanay ula soo kolontallaamaha amniga iyo dacwooyinka maxkamadaha iyo kulli iyo iyo takoorid iyo waxyaalo badan ayaa soomaalida weligeed lagu hayay waxay keenaysaa marka magacaabista ninkan loo magacaabay dambe baarista guud in culeyskaas uu yaraan doono insha allah taasaan aaminsanahay laakiin waxaan rajaynayaa xiriirka ganacsatada iyo dowladda inuu hagaagi doono insha allah maadaama nin adag oo aadan bara ducaale la yidhaahda uu maanta dowladda qaybta ugu sarraysa noogu jiro in ganacsatada soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabaan dowladdan shantan sane in ay ka faa'iidaysan doonaan caqabadihii hayana ay kala tashan doonaan ee wax looga qaban doono waxaa kaloo usii fududayn karaba afhayeenka madaxtooyada waa nin soomaali ah isagana xuseen maxamed marka taas waxay ku tusaysaa u dhowaanshaha madaxweynaha iyo linkiga xiriirka u dhexayn doona madaxweynaha iyo bulshada soomaalida waddankan ku dhaqan in ay isu soo dhowaan doonaanoo ay u fududaa doonta insha allah taasaan aaminsanahay waxyaalo badanna la xallin doona insha allah khadar maxamuud xareed v o a nairobi